asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kusoo qaadanno howlaheennii caalamiga ahaa weliba qaybahoodii adadka ama qaybahoodii miisaanka culus lahaa mideenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenna soo jireenka qayb ka mid a haddii eeben waana sheekooyinkeenna aanu ka soo aruurino dadka soomaaliyeed iyo dhacdooyinkoodii waaweynaa dhacdooyinkaas oo nolosha iyo waayaheeda xidhiidha waaweyn lalahaa hadba qaabkay doonto ha u dhacya qaab ayaa laga yaabaa inay si colaada ku jirto xidhiidh ula lahaayeen nolosha qaab kalena waxaa laga yaabaa inay si cadiifadaysan xidhiidh ula lahaayeen qaybo kalea laga yaabaa si dhaqaale iyo howlo kale lagu helo inay nolosha hoggaan ugu ahaayeen qaybo kalena waxaa laga yaabaa inay tusaalayaal kale u ahaayeen waayaha adduunka midan maantana aan kusoo qaadanaynana idamkii ebe waxay ahayd saddex nin ayaa aar joomaale aadoola ah oo balaayo qaba kaartooyinka iyo gaadmadana aada ugu dheereeya ayaa usoo dhacay xooluu ka laayay maalinkii dambe waxay ku tashadeen saddexdii nin inay libaaxan dilaan haddii ay arrintu sidaa ahayd saddexdii nin ayaa libaaxii raacda ku qaaday oo ay raadiyeen intii ay raacada ku jireen ayaa la hawl qaybsaday waxaa lagu hawl qaybsaday hebelow libaaxa labada dhagood qabo ama garhkii afka adigu qabo hebelowna saynta ku dheg si uusan maaragtay u ordin kala jiida marka ninka saddexaadna waxaa la yidhi warankan eebada ahe suntu marsan tahay labada feedhood dhexdooda daraq kasi oo halkaa ka gelay feedhaha dhexdooda ah adugu saddexdaas nin saasay u hawl qaybsadeen saasay ballantu ahayd markii libaaxii lagu soo baxay ayuu meel bannaan oo daleeda intuu fadhiistay oo labada shagshagar la dhigtay ayuu soo jeestay wixii tibihiisa ay dabayshu kaga foorisiinayso fii ayaa lagu soo baxay kolkaasaa layidhi hebel bilow hawshoo bahalka garka qabo kolkaasuu ninkii cabsaday waxaanu ka baqay haddii ileebaidmahayo dee aarkan soo jiida ee timihiisu fooriyahayaan iyo sankiiyo garkiiyo afkiiyo qaba adigu gafuurka taasu inay howl adag tahay ayaa usoo baxday waxaa kaloo meesha ka soo baxay dee waxaanu inay ballan ahayd ballantana aan laga bixi karin oo ballanka buxu soomaalidii hore uu aad iyo aada ugu cuslaa ballantaasna haddii uu ka baxo inuu noqon hayo nin deegaanka iyo dalka iyo nolosha iyo waayaha iyo akhriya adduunba ceeboobay inuu noqon hayo ayaa usoo baxday kolkaasuu calaacalay ninkii isaga ahaa waxaanu ku calaacalay oo yidhi ilaahu libaax garhkiisa iyo afkiisu isu dhowaa waxray isku ogaana adaka aada ugu fiirsa dhegaystow taasoo macnaheedu ku tusahayo inaan marnaba ballanta meesha taallay laga bixi karin ballantaasoo ah ballan aada iyo aad u adag ballamahuna dadkii hore soomaaliyeed siday ugu adkaayeen waxaa ku tusaysaa sheekada sheekadan ayaana inooga filan si aad u fahanto inay dadka soomaaliyeed ahaayeen dad qowl leh ujeeddo leh ballan leh aana si fudud uga bixin haddii hadda lagu dhiman hayo ballanta sideedaba saasay dadkii hore soomaaliyeed ahaayeen ee kuwa maanta joogay qosolku jabka ah ma ahayn haddii eeba idmahayo wax kasta lagu ballamo laga boodahayo mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi gartaada lama ergiyo gartaada lama ergiyo